wasaaradda walbarashada dowladda federaalk soomaaliya iyo geeka shaacidii natiijada kubadda imtixaanka shahaadiga ee sanad dugsiyeedka labada kun labaatiyo sideeda labada kun labaatiyo afarta wasaaraddiya sheegtay in sanadkun imtixaanka fasalka tumi ilamaad iyo si rasme aan ka fadheedeen soddon iyo likun soddon iyo shan arday iyo ina wasaaraddiya sheegtay in la baabi'iyo natiijo dhon laba kun sagaal boqol iyo shan arday oo natiijadu gebi ahaanba la baabi'iyey kureed markii laka aragay qish iyo ka kahan imtixaankun wayba ka baasay arday deerasa soddon iyo saddex kun boqol iyo soddon arday meeliyo ka dhiyan laba kun sagaal boqol iyo shan arday suduusa ka dhawaaqahay agaasimaha imtixaanaadka wasaaradda walbarashada dowladda federaalk soomaaliya siciid awaale
ardayga kaalinta koowaad galay waxaa la yidhahdaa sakariya xuseen maxamed cusmaan waa banaadir waa wiil gobolka banaadir iskuol almar waa odaynila ku yaala qofka labaad waxaa la yidhahdaa siciid maxamed warsal baa la yidhahdaa galmudug iskuol share jaamac la yidhahdo buu buu dhigtaa degmada caawdaaq sideetan iyo lix dhibic lix uu keenay qofka kaalin saddexaad ku jira waa isla shiro jaamac caawdwaaq waxaa la yidhaahdaa isagana saciid xasan maxamed diini baa la yidhaahdaa sidoo kale kaalinta afraad waxaa saddexaad waxaa isla gala isna la galay cabdulfataax nuur axmed oo koonfur galbeeda albashaayir iskuol la yidhahdo baydhabo ku yaala kaalinta afraad waxaa galay cabdiraxmaan axmed xuseen cosoble oo hirshabeelle ka soo jeeda iskuol alxanafi la yidhahdo magaalada jawhar ku yaalla kaalinta shanaad waxaa ku jira moxamed xasan cusmaan carays ee degmada luuq jubbalana iskuol la yidhaahdo luuq ganaane waxaa ku jira sakariye kaalinta dhexaad sakariye faarax cigaal oo galmudug kasoo jeeda shiro jaamac degmada caawdwaaq taasna wuxuu galay kaalinta dhexaad kaalinta toddobaad waxaa galay cabdirashiid cabdirashiid cabdirasaaq cali axmed jubbaland afmadow iskuolkiisuna waa afmadow degmadiisuna waa afmadow asna kaalin toddobaad buu galay kaalinta sideedaad waxaa galay sakariye siyaad maxamed cabdulaahi oo kismaayo kasoo jubba kismaayo iskuol la yidhahdo dhigtaa magaalada kismaayo kaalinta sagaalaad saynab nuur ibraahim axmed oo degmada afmadow oo jubbalana iyo qofka ugu dambeeya ah oo kaalinta tobnaad ah oo ah samsam axmed cabdiraxmaan oo ayana jubbaland lower jubba ah iskuulkeeda lower jubba la yidhahda kismaayo ku yaalla wasaaradda walbarashada dowladda federaalk soomaaliya iyo munaasabadda shaacinta natiijada kureed waybaya ka dhawaaqday in wasaaraddiya biidoonta walbarasho beeslaange ah naseyta oo la sii doona saddex kun oo arday oo bilaanka jarta